Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu raalli ahada dhegeystayaal qodobadan saakay warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah maareeyaha shirkadda biyaha iyo bulaacadaha ee gawaasco oo saakay maxkamad lasoo taagi doono madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka oo la kulmay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka shiinaha soomaaliyana dhegeystayaal waxaad maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo soo saaray awaamiir cusub kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa lix iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada saraakiisha guddiga anshaxa iyo la dagaalanka masuq maasuqa ee e a c c ayaa xabsiga u taxaabay maareeyaha shirkadda biyaha iyo bulaacdaha ee magaalada gaarisa ee gawaasco doolaal maxamed kadib markii uu ka been sheegay ee shahaadadiis dugsiga sare ee k c s e da baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in buundada uu helay mas-uulkan ay ahayd d ee imtixaankii k c s yada uu sameeyey sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii hase yeeshee uu samaystay shahaado been abuura oo buundada c plas ah eedeysanaha oo adeegsanaya shahaadada k c s shahaadada k c s da oo markaasi been abuur ahayd ayaa shahaadada dibloma ee xiriirka dadweynaha ka qaatay jaamacadda nairobi ka hor inta uusan markii dambe shahaadada koowaad ee daraasaadka horumarinta ka qaadan jaamacadda mount kenya mas-uulkan oo xalay ku hoyday saldhigga booliiska ee magaalada gaarisa ayaa lagu wadaa in maanta sagaalka subaxnimo uu kasoo hormuuqdo maxkamadda la dagaalanka musuq maasuqa ismaamulka gaarisa xariga mas-uulkan ayaa yimi kadib markii agaasinka waaxda dacwad oogidda dalka uu aqbalay talooyinka e a c c kadib markii la ogaaday in tuhmanaha uu qaatay hanti dadweyne oo dhan toban iyo laba milyan sagaal boqol sideetan iyo toddoba kun laba boqol iyo sagaashan ee madaxa wasiirada madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda musalye madhavadi ayaa la kulmay dabcan dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wanyi mas-uulka waa erahde musalye mudhavadi ayaa booqasho rasmi oo saddex cishaa ku jooga shiinaha labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyada ee ka dhexeeya labada wadan waxa uu markaasi mudhavadi sheegay in iskaashiga wax ku-oolka ee kenya iyo shiinaha uu gaaray ama laga gaaray natiijooyin la taaban karo wuxuu xusay in shiinaha uu qeyb ka qaatay kobcinta dhaqaalaha dalka madaxa wasiirada dalka ayaa sheegay in shiinaha uu yahay saaxiibka muhiimka ee kenya wuxuu intaa ku daray in shiinaha uu horseed u noqon karayo mashaariicda kaabayaasha oo ay ka faa'iideysanayaan kenyaan badan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa sheegay in shiinuhu uu diyaar u yahay inuu adkeeyo kalsoonida siyaasadeed ee kala dhexaysa kenya islamarkaasina la xoojin doono xiriirka labada dal ka dhexeeya
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada casimadda ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali oo safar shaqo ku jooga dalka ciraaq ayaa kulan la qaatay duqa magaalada baqdaad cumar muuse kadiim labada dhinac ayaa ka wada hadlay horumarada iyo caqabadaha ka jira magaalooyinka muqdisho iyo baqdaad oo caasimada dalka ciraaqa labaduna oo labaduba kasoo kabanaya colaado sokeeya iyo sidii loo xojin lahaa xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada shacab ee markaasi soomaaliya iyo sidoo kale ee ciraaq sidoo kale labada mas-uul ayaa isla qaatay in la kala saxiixdo is afgarad ku qotomo sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa iskaashi iyo wada shaqeyn dhexmara ee labada caasimo ama labada caasimadood duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa hadiyado iyo sidoo kale shahaado sharaf guddoonsiiyey duqa magaalada baqdaad ee cumar muuse kadiib isla wararka ee soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhankooda waxay booqdeen xarunta hay-adda sotma ama hay-adda masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotma wafdigan waxaa hogaaminayay xogayaha guddiga xildhibaanada maxamed ibraahim cabdi diyaashe iyo xubno kale oo guddigani ka mid ah waxayna kormeer ku tageen xarunta dhexe ee hay-adda masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotma waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey gudoomiyaha hay-adda ee maxamuud macalin cabdulle guddigan oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ayaa kormeer ku sameeyey xafiisyada hay-adda sidoo kalena guddigu wuxuu u kuurgalay nidaamka ay ku shaqeysa hay-adda sotma sida xarunta qaran ee markaasi dabcan dhigista halis wadaraadyada ama national multihazard sidoo kale gudoomiyaha hay-adda sotma ayaa uga warbixiyey guddiga baaxadda khasaaraha ka dhashay fatahaadihii elnino ee saameeyey dalka iyo jawaab celinta ay ka bixisay hay-adda iyadoo kaashanaysay hay-adaha caalamiga ah iyo wax kaqabadka amaba hay-adaha markaasi gargaarka u sameeya soomaaliya sidoo kale guddiga ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey iyo sidoo kale warbixinta lala wadaagay ama loo soo bandhigay maamulka gobolka banaadir ayaa awaamiir ka soo saaray fayadhowrka goobaha markaasi loogu adeega bulshada sida tamajarayaasha iyo saalumaha iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala intuba awaamiirta kasoo baxday maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka gobolka
maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo duulaya badqabka iyo caafimaadka guud ee muwaadiniinta ku nool guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho waxa uu nidaamin ku sameeyey adeega fayadhoorka guud ee dowladda hoose ee xamar iyo gobolka banaadir sidaasi daraaddeed si loogu hortago khataraha ka dhasha cudurrada faafa ee la isqaadsiiyo wuxuu maamulka gobolka banaadir hubinayaa fayadhowrka iyo badqabka badeecadaha kala gedisan cuntada iyo daawooyinka wuxuu sidoo kale hubinayaa islamarkaana korjogteynayaa dhammaan xarumaha loogu adeego bulshada sida hoteelada maqaayadaha biibatooyinka timajarayaasha goobaha laisku qurxiyo dukaamada lagu gado cunnada iyo khudaarta makiinadaha saliidda iyo cajiinka farmashiyaasha foornooyinka daandiistayaasha isbitaalada kawaanada lagu gowraco xoolaha iyo kuwa kalluunka miisaska lagu gado hilibka iyo goobaha lagu keediyo badeecadaha bakhaarada maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu ku wargelinayaa dhammaan goobahaasi aan kor ku soo sheegnay kow in xarumaha loogu adeega bulshada ay waajib ku tahay haysashada rukhsadda shahaadada caafimaadka ama fayadhoorka goobta ama xarunta labo in dhammaan shaqaalaha ka howlgala xarumaha aan soo sheegnay ay waajib ku tahay haysashada kaarka caafimaad si loo ilaaliyo badqabka iyo caafimaadka bulshada ugu adeegayo shaqaalaha ajaaniibta ee ka shaqeeya gobolka banaadir waa in ay haystaan kaarka caafimaadka ee adeega fayadhoorka afar dhammaan badeecadaha iyo goobaha lagu keediyo bakhaarada waa inay haystaan caddaynta badqabka badeecadda raashiinka iyo daawooyinka shan waxaa la farayaa mulkiilayaasha in aysan shaqogelin karin qof aan ku guulaysanin baaritaanka caafimaad ee aanan helin kaarka caafimaadka ee fayadhoorka dowladda hoose ee xamar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu ku wargelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta shaqaalaha inay u hoggaansamaan habraaca fayadhowrka oo ay ka mid tahay in dhammaan shaqaalaha ay maraan baaritaan caafimaad xilliga iyo wakhtiga loo asteeyo islamarkaana wakhtigaasi wixii ka dambeeya ay qaadi doonaan mas-uuliyadda ka dhalata in lagu xadgudbo habraaca fayadhowrka guud maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar wuxuu hubinayaa badqabka shaqaalaha ka howlgala goobaha aan soo sheegnay lixdii biloodba mar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar waxay si joogtaa u hubinayaan badqabka goobaha loogu adeego bulshada
ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu dilay waqooyiga khaza halka boqol iyo konton kalena la dhaawacay tani ayaa timi kadib markii ay israa'iil weeraro kuba tilmaameysatay dad safaf ugu jiray inay helaan gargaar bini'aadanimo sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka ee falastiin ugu yaraan labaatan iyo shan kun iyo toddoba boqol oo qof ayaa tan iyo toddobadii bishii tobanaad ee sanadkii tegey lagu dilay duqeymaha ah ay weli israa'iil ka wado marinka khaza halka la dhaawacay lixdan iyo saddex kun toddoba boqol iyo afartan kale qodobkaasi dabadeed ee ugu dambeeyay warkii saacadood kala socoteen idaacadda istaha fm codka gobolka waqooyi bari anigoo xamad guridan akhrinay subakad ninoo farsameynaya tirintaan dib u kulmayno wadaha